madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane shariif xasan sheikh qaadan ayaa si diiri loogu soo dhoweeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay madaxweynaha oo safaro shaqo ugu maqnaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya islamar ahaantaana sidoo kale safaro ku gaaray magaalo xeebeedka baraawe oo ka tirsan shabeellada hoose ayaa dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay soo dhoweynta madaxweynaha oo ay ka qayb galayeen xubno ka tirsan golihiisa wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo sidoo kale waxaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo maanta si diiran loogu soo dhoweeyey garoonka shaati international airport ee magaalada baydhabo uu warfidyaenka kula hadlay fagaaraha garoonka weyn ee magaalada baydhabo isagoona sheegay inuu safaro shaqo u maqanaa islamar ahaantaana uu qayb weyna ka qaatay dhexdhexaadinta iyo soo afjaridda dagaalada ka socday qaar ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxa uu madaxweynaha sidoo kale tibaaxay inay wada heshiisiin doonaan beelaha ku dagaalamayay ayagoo wadahadal u furi doonaa xilli dhowna uu sheegay inuu wadahadalka uu ka furmi doono degmada afguuya oo ka tirsan shabeellada hoose waa kan madaxweyne shariif oo warbaahinta la hadlay bismillahi raxmaani raxiim alhamdulillahi rabbil caalamiin horta eedeed aan mahadsantiin mahad ilaahay iskulaasiin kama hadnagaana dhawaaybka walaalnimada leh eed aan ka mahadsantiin wasiirada dhawaanada dhammaan dadweynaha soomaaliyeed qeybashii shilduwa iyo saraakiisha ciidamada amisom iyo tan dowladda soomaaliyeedba salaamantiin simaha nagaan mahad ilaah iskuleasiisan dhawayteen ana kolley xamara wafdaana shaqo ka seenay ilaa baraawi seenay runtii eediyeedan waa safar kalena faylahay safar shaqihaaye arrimo oo ndhexeeya shabeellada hoose dagaalada iyo arrimooyo aan shaqadii oon banay kolley walbadana ha ku hadalnay dadka miilaso iskahay wal badan wali ha kula hadalna inay dhibaato la roojiyo nabad lahaka dabaalo dadka alla waliya oo iska haayan lakuwada hadala oo habadi la roojiy habadyojintii oona ogolaadan lamada dhiniba wali rajeen inayna dhaqangal habadroojida geeka laku bilaabo inay dhibaatadama dhii doogna wali kale lahaka balama ina guddo oo arrinteeda dabagalaaw la suubi kabacdana gogole afgoy laka fidi doon wali rajeena inay nabad lahaka dabaalo marka dadka dadweynaha soomaaliyeed oo degan sideedan gobol walibaa anka baaqane nabad inay nabadda laka wada shaqeeyo oo dhibaatada sida lanku baafaday jidite lan furufadi shabaab lanku adkaada faday in laka wada shaqeeyo wali caalamkan anka baaqane iyo dowladda soomaaliyeed dadkan oo dhibaatada badanka jiraan gaar ahaan gobolka bakool oo jidite ku hiranyihiin oo raashin an galo hayno baawur anka socda hayno oo dadka nabadiidka ee dhibaatada ka suubio hayaan wali inka baaqane inay goboladaasi sidii raashin laka deersii fadi daawo laka deersii fadi goboladaasi oona iska socdo fadeen oo dadkaasi xornimadii i socdii oon helo fadeen inay gacana noo siiyo anka baaqana marka wali lanaha dadkana dhawaayeen eedeeda aan mahadsanyiin hase ahaatee madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ee soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada inta arsan xilliyada uu ku sugan yahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay aadan xasan cusmaan aadan geesay goobjoog f m baydhabo